Dhalinyaro badan oo ku dhaqan degmada Dowley ayaa ka shaqaysta kawaanada lagu iibiyo hilibka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ka maareeya noloshooda iyo mid qoyskaba. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysata kawaanka lagu iibiyo hilibka ee degmada Dowley ayaa ka warbixiyey shaqadooda iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
Maxamed Aadan Maxamuud waxaan ka shaqeeyaa kawaankaas saa sheegtay niyow muddo ayaga waan ka shaqeynayaa oo shaqo fiicanna waan haysanaa mataqaanaa markaa waan sii guda jirnaa dee shaqo fiican bay noo tahay waan adigu waan waxba shaqaba shaqaa lagu gaadhaa markaa waan waan kusii dhiirananaa u dhabar adayganaa waan ugu shaqaysanaa adigu muddo shan bilood ma sii badna shan bilood muddo shan bilooda ayaanu ku jiraa cabdulaahi waxaan ku noolahay xaafadda danwadaag alxamdulilah rabbilcaalamiin khaasatan aniga waxaan joogaa kawaweynaha doobley alxamdulilah rabbilcaalamiin nolosha horta badi dadka si un si un baa lagu maareeyaa dhalinyar ahaan horta dadka fikrado kala duwan baa adduunka ka jiro markay ka jiraanna qof kasta waxaa u baahan yahay in noloshiisi inuu si fiican u maareeyo aniga kawaankan muddo waxaan joogaa adi saddex sano iyo meelahaas ayaan hadda macnaha shaq ahaan aan u joogaa badi hadda caqabad oo saas weyn hadda aan kula kulmayn ma jirto noloshayna si fiican ayaan ugu maaraystaa waayo ninka bani-aadamka hadduu asaga macnaha uu dam uu dam waxaan ku maareeyaa shaqadan ujeedad ayaan ku maareeyaa waxaa lehi jiray shaqadan waxaan soo galaa laba iyo tobanka markaa salaada saan looga soo baxo ayaan galaa sabxad iyo had ayaa iyaga dhamaataa mar waxaa iyaga dhamaataa waxaa lehi jiray saddexdii macnaha aroornimo marna waxaa iga dhamaataa ade si un si macnaha duxurki marna waxaa iga dhamaataa maxaa la jiray toban saa mar aan gaari hata waa jirtaa markuu macnaha uu uu badan yahay oo hilibka marka waxay ku xiran tahay sida nafteeda laga yaabo oo bulshada oo sida ganacsiga macnaha uu kala furan yahay maalin waxaa laga yaabaa inuu suuqa u xooseyo maalin inuu suuqa uu fiican yahay shabshab u yahay laga yaabaa alxamdulilah rabbilcaalamiin horta ilaahay maxad iska leh shaqada tan oo hadda macnaha si waayahan si fiican bay u kala socotaa dhalinyarada soomaaliyeed ayaa ah kuwa inta badan ka shaqaysta xirfadaha kala duwan sida dhismaha guryaha kabaanada iyo shaqooyin kale oo badan